Dowladda Federaalka Warqadda Ka-hortagga Gudniinka Fircooniga Mar kasta waa inaad qaadato warqaddan ilaalinta marka aad u safrayso dibadda. Tani waxay kuu oggolaanaysaa inaad si cad ugu muujiso qoyskaaga in gudniinka fircooniga ah uu sharci darro ka yahay Jarmalka, uuna keeni karo in qofku uu dhowr sano xabsi ah u galo. Dowladda Federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka ayaa soo saartay warqaddan. Waxaa soo saaray Wasiirka Arrimaha Qoyska, Muwaadiniinta Dumarka iyo Dhallaanka, Wasiirka Cadaaladda, Ilaalinta Macaamiisha, Wasiirka Arrimaha Dibadda, Wasiirka Dhismaha iyo Bulshada, iyo Wasiirka Caafimaadka ayaa soo saxiixeen warqaddan. Gudniinka fircooniga waa dambi, waana xadgudub weyn oo loo geysanayo xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna gabdhaha iyo dumarka u geystaa cawaaqib xumo muddo dheer jir, mid jireed iyo mid maskaxeed. Qaliinka gudniinka fircooniga wuxuu sidoo kale si toos ah u keeni karaa dhimasho sababo la xiriira dhiig badan oo qofka ka baxa, ama wuxuu keenaa caabuq aad u xun. Dalka Jarmalka, samaynta gudniinka fircooniga waa fal dambiyeed ciqaabtiisu tahay xabsi gaaraya ilaa shan iyo toban sano. Gudniinka fircooniga waa qayb ka mid ah ama gebi ahaanba xubinta taranka dumarka la goynayo, iyadoo loo marayo qaab aad u xun. Waxaa la tolaa gebi ahaanba afka xubinta taranka. Haddaba maxaan ku sameynayaa warqaddan? Warqaddan warqad soo qaadan kartaa. Warqaddan waa qaadan kartaa. Waxaadna tusi kartaa qoyskaaga joogo dalkii hooyo. Warqaddu waxay caddaynaysaa inay samaynta gudniinka fircooniga uu fal dambi ka yahay Jarmalka, xataa haddii lagu sameeyo meel ka baxsan dalka. Waxay sharaxaysaa inaad wajahayso ilaa shan iyo toban sano oo xabsi ah haddii gabadhaada ku sameyso gudniinka fircooniga, ama haddii qof kale uu sameeyo gudniinka fircooniga, aadna arrintaa ka hor istaagin inuu sameeyo, ama xataa haddii aad ku caawiso qaliinka. Sidoo kale, waxaa lagaa hor istaagi karaa inaad soo gasho Jarmalka, ama waxaad lumin doontaa deganaanshahaga dalka. Fal dambiyeedka Qaybta laba boqol labatan iyo lix A ee Xeerka Dambiga sida ku xusan sharciga Jarmalka, samaynta gudniinka fircooniga waa fal dambiyeed. Qaybta laba boqol labatan iyo lix A Xeerka Fal dambiyeedka Qof walba oo sameeya gudniinka fircooniga wuxuu ku kacayaa fal dambiyeed, wuxuuna qofka wajahayaa xabsi gaaraya ilaa shan iyo toban sano. Gudniinka fircooniga sidoo kale waa lagugu ciqaabi karaa haddii lagu sameeyo meel ka baxsan dalka, ama qofka sameynaya uu yahay Jarmal, ama haddii gabadha ama haweeneyda lagu sameynayo uu yahay Jarmal, ama deggan yahay, ama meesha ugu weyn ee uu deggan yihiin haddii ay tahay Jarmal. Qof walba oo caawiya qof jooga Jarmalka ama dibadda oo sameynaya gudniinka fircooniga ayaa sidoo kale fal dambiyeed galaya. qof walba oo qof kale ku dhiirigelinaya inuu sameeyo gudniinka fircooniga ayaa sidoo kale gelaya faldambiyeed kani waxay ka mid ah waalidiinta aan ka hortegin gabadhooda lagu sameeyo gudniinka fircooniga haddii ay joogto jarmal ama meel ka baxsan gabadha ama haweeneyda lagu soo sameeyey gudniinka fircooniga wax dembi ah iyada kuma lahan mana lagu ciqaabayo dadka sameynaya gudniinka fircooniga ah ku dhiirigelinaya dadka inay sameeyaan ama gabdhahooda ka hor istaagin ayaa sidoo kale dhumin doona deganaanshaha dalka ay ku joogaan waxaana loo diidi karaa inay soo galaan dalka jarmalka haddaba waa maxay gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub weyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo qaar ama guud ahaanba laga jaraayo faruuryaha xubnaha taranka iyadoo loo marayo qaab aan wanaagsanayn waxaana la tolaa xubinta taranka dumarka mararka qaarna waxaa keliya la dhahaa dalool yar oo la eg cirbad gabdhaha waxaa ka imaan kara dhiig badan dhiig inta lagu jiro gudniinka ama dhaawaca wuxuu keeni karaa caabuq kuwaasoo sababi kara natiijo caafimaad xumo leh xataa wuxuu sababi karaa dhimasho xanuun muddo dheer ah dhaawac maskaxeed dhibaato dhalmo caabuqyo joogto ah dhibaatooyinka dareenka ee xanuunka inta lagu jiro galmada dumarka lagu sameeyo gudniinka fircooniga waxay la kulmaan xanuun muddo dheer ah xaalado maskaxeed iyo dhibaatooyin dhalmada sidoo kale waxay la kulmaan caabuq joogto ah ee kilida ama caabuq kaadihaysta waxayna badanaa la kulmaan dhibaatooyinka dhiiga dhanka dhiiga caadada dhaawacyada jireed iyo kuwa maskaxeed maskaxeed ayaa sidoo kale si weyn xadgudub ku xadgudub ku ah xuquuqda haweenka iyo xuquuqda gabdhaha ee ay si sax ah ugu hamiyi karin galmo sameynta galmada iyo inta badan noqoto mid xanuun badan dareenka galmada ayaa hoos u dhaca ama maba dareemaan hami galmo sababto la xiriirta inta in ay in jarjarkii dareenkoodii dhaawaciiso dhaawacii soo gaaray dartiis maxaa la sameeyo marka la sameeyo gudniinka fircooniga badanaa dib looma soo celin karo haddaba halkeen ka helaya caawimaad halkaan ka helayaa caawimaad waxaan sameynayaa haddii aan shakiyo in laygu sameeyo doono gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaan f g m c haddii aad ka walwalsan tahay in adiga ama qof kale oo aad taqaano halis ugu jiro in lagu sameeyo dalka kale si loogu sameeyo f g m gudniinka ama haddii halis ay ka jirto jarmalka waxaad la xiriiri kartaa booliiska nambarkiisu yahay hal hal hal hal eber ama xafiiska deegaanka aad degan tahay dhalinta laynka caawimaada xadgudubka ka dhanka dumarka ayaa sidoo kale bixiya caawimaad iyadoo la adeegsanayo taleefanka ama wada sheekeysiga online ah taleefanka nambarkiisu yahay eber sideed eber eber hal hal eber eber hal lix ama internetka wawa saddex jero waa hilfa telefoon de laanka caafimaadka wuxuu bixiyaa talo bixin iyadoo loo adeegsanayo sideed iyo toban luqadood afar iyo labaatanka saac toddobada maalmood oo bilaash ah ahna qarsoodi haddii aad bannaanka dalka ka qaban tahay aadna u baahan tahay caawimaad waxaad la xiriiri kartaa ergeyda jarmalka ee kuugu dhow loo yaqaan ausfertiga amt wada reise und sicherheit deutsche ausland vertretung ingiriis ahaana waa waad u helaysaa internetka ayaa laga helayaa calaamadee warqadan ilaalinta waxay ka mid tahay howlaha xiriirka dadweynaha lala leeyahay federaalka waxaa lagu waxaa lagu heli karaa lacag la-aan loomana loogamana talagelin in laga iibiyo waxaa daabacay iyagoo matalaya dowladda federaalka bundesministerium for familien seniore frauen und jugend referat öffentlichkeit arbeit in berlin haddii aad qabto wax su-aal ah wac taleefanka adeega caawamaada eber eber eber afartan iyo sagaal saddex eber laba eber hal toddoba sagaal hal saddex eber isniinta ilaa khamiista ayaa la helaa sagaalka ilaa lixda ama saddex saac ilaa labaiy toban saac galabtii fakiska waa eber eber afartan iyo sagaal saddex eber hal sideed shan shan shan afar afar eber eber emailka info ba ma fa sa fa ya service dhibic ba u na da dhibic d e taleefanka lambarka adeega bulshada ee dhammaan hay-adda dowladda iyo xafiiskeeda waa boqol shan iyo toban markaad markay ahayd maajo laba kun kow iyo labaatankii daabacii koowaad ee soomaali naqshadadana waxaa sameeyey swy band daabacana m k l duuq g m b h onco g g ayaa sameey haddii haddii aad qabto su-aalo guud ahaan waxaad aad xafiiska dowladda iyo ho-eedda lambarka adeega dadweynaha boqol iyo shan iyo toban kale sidoo kale ka heli kartaa deegaanka ka qeyb galaya boqol shan iyo toban waxaa la heli karaa sideedda subaxnimo ilaa lixda maqrinimo ama laba saacoo subaxnimo ilaa labaiy tobankii maqribka u dhexeeya isniinta ilaa arbacada isniinta ilaa jimca lagu daalaca qamiinta taleefanadaas aan kor kusoo sheegnay lasoo xiriir